kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga v o a toddobaadkana barnaamijka bandhigga v o a waxaynu kaga hadli doonnaa howlaha samafalku doorka ay ka qaadan karaan yaraynta amaba hoosu dhigista saboolnimada qoondaynta gargaarka ee dalalka u baahan ayaa ah mid ka turjuma ujeeddooyin doora la xidhiidha kolba xaaladda dalka la siinaya uu ku sugan yahay waxaana badanka bixiya dalalka dhanka dhaqaalaha ka horumaray iyaga oo ku soo hagaajinaya qaybaha uu kala baxo gargaarku cabdiraxmaan cali xirsi oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo weliba la talinta arrimaha bulshada ayaa inoo faahfaahinaya wejiyada dadka u baahan uu ku soo gaadho gargaarku wuu u badan yahay saddex qaybood oo laba waaweyn yihiin midna aada u yaryahay markaa ka koowaad waxaa la yidhahdaa gargaarka bini aadanimo oo ka dhigan humanitarian aid afkalaad waa ka had iyo goor masiibooyinka iyo waxyaabaha dhacaa iyo daadadka iyo abaaraha iyo gaajooyinka iyo maaragtay dhulgariirada marka had iyo goor dhacaan loola soo gurmado midna waxaa la yidhahdaa development aid ama systematic aid oo waxa weyan gargaarka horumarineed oo waa had iyo goor gargaar loogu talagalay in lagu caawiyo dawlad oo ama dawlad kale ama ururadan waaweyn ee maaragtay sida world bank oo kale ay ku caawiyaan marka kuwaana waxa weeyaan horumarin baa loogu talagalay waxaa jira qayb yar oo iyagu sadaqaadka ah oo had iyo goor dadku ay lacag ka soo ururiyaan ururo usoo dhiibaan dabadeedna ay sidaa maaragtay ku taageeraan saboolka saboolnimada ayaa la tilmaamaa inay tahay xaaladda toos ula xidhiidha nolosha aadamaha islamarkaana qofkuu tahli waayo in uu helo adeegyadii asaasiga ahaa sida inuu helo cunto biyo nadiifa nadaafad waxbarasho iyo weliba adeegyada kale tirada badan ee nolosha asaasiga u ah yaasiin daheeye waa cilmi baadho arrimaha bulshada muddo ka soo shaqaynayey world banka adduunyada waxay soo saareen hal dollar iyo sagaashan senti wixii ka hoose halkaa laga bilaabo wixii ka hooseeya inay tahay sabool qofka iyoonkii uu soo galay intaasi inuu yahay sabool waxa labaadii markaa ku dareen wixii ka hooseeya hal dollar iyo shan iyo labaatan senti wixii ka hooseeya qolkaa gaadhaana inay tahay saboolnimo daran iyadoo sidaasuu yaasi sheegay laga qiyaas qaadanayo xaddiga lacageed ee qofku maalintii soo gasha ayaa la isla aqoonsan yahay in dalal badan oo dunida ah ay ku jiraan xaalad saboolnimo waxaana badi dalalkaasi laga fuliyaa barnaamijyo samafal oo loogu talagalay in bulshada u baahan lagu kaabo haddaba barnaamijyadaasi doora ma ka qaataan inay hoos u dhigaan saboolnimada maxamuud sheekh xaamud waa guddoomiyaha jaamacadda b s u ee puntland islamarkaana waxaa agaasimo ka yahay urur maxalli ah oo la yidhaahdo kaalo waad ka qayb qaataan markii loo fiiriyo waktiga gaaban muxuu ahayaa aada bay uga qayb qaataan waktiga gaaban laakiin waktiga fog waxaa moodaa maaragtay ama dhinaca sustainability-ga inuu aada u liito ayaa moodaa oo qayb weyn uusan ka qaadan saboolnimada ayaa ah mid dood culus ka dhex dhalisa fagaarayaasha ay dunidu ku kulanto iyadoo si weyna loo falanqeeyo sidii xaaladaasi bulshada ku sugan looga saari lahaa yaasiin daheeye oo ah cilmi baadho arrimaha bulshada muddo ka soo shaqaynaya ayaa isagu dhankiisa aaminsan fikirkaasi maxamed uu qabo ka duwan isagoo qaba inaanay jirin wax sidaa u weyn oo arrim gargaarku ay ka taraan yaraynta saboolnimada inta badan sidii loogu talagalay uma shaqayso saboolnimada wax weyn kama qabato lama odhan karo waxma tarto wax way tartaa laakiin wax weyn oo la taaban karo saboolnimada kama qabato deeqahan caalamiga la bixiya walow ay kala duwan yihiin xaaladda ay dalalku ku jiraan iyo weliba noocyada gargaara ay helaan ayaa haddana ay ka midaysan yihiin xaaladda saboolnimo waxaana yaasinu tilmaamayaa inay jiraan caqabada horseeda in wax la taaban karo aanay ka qabanin yaraynta saboolnimada kuwaasoo uu ka xusay ka warhayn la-aanta xaaladda dadka gargaarka loo fidinayo ay ku sugan yihiin marka mashaariicda la diyaarinayo caqabadaha ugu waaweynee keenaya waxa weeye kow tan marka la samaynayo mashruucan oon ku salaysnayn baahidii dadkan ee asalka ahayd oo had iyo jeer ad moodo in meel ka fog lagu soo sameeyo dabadeedna ay noqoto in mbrojectgaa cidda soo samaysay aanay ka warhaynin xaaladii hoose ee dadkani ku jireen tan labaad waxa weeye mashruucii oo socda imiga waxa la samaynaya mashruucii mashruucaasa waxa lasoo gelinaya ama sanad buu soconaya ama laba sana u soconaya fan baa loo waayaya waxay noqonaysaa dadkii iyagoo halkii horena ka yimid meel aan gaarin mashruucii markuu go-o wixii haddana u baabaaya ta saddexaad waxa weeye dadkan la siinayo ee loogu talagalay deeqaha in la siiyo had iyo jeer waxay yimaada in marka lasi deeqdii timaado dadkii la siinayay in wixii soo saarkoogii ama wixii loogu talagalay inay soo saaraan aanay u diyaarsanayn suuqii ama waxa la yidhaahdo aanay isku xidhnayn waxa la yidhaha value chainku waa silsilad ka bilaabanta shaygan wax ka soo saameeya tusaale ahaan waxaa jira marka la doonayo in beerihii wax lasoo saaro beertii siirkii wax soo saarkii kaydintii iyo suuqii intii haddii mid wax laga qabto oonka kale laga qaban waxay noqonaysaa iyadna ma ma ma keenayso horumarkii laga doonayay marka inta badan waxay jiinkii oon isku xidhnayn waxa la yidhaha imiga qofka haddii la baro kalluun kalluun atiiso maalin buu ku noolaada haddaad barto sida loo kalluumaysto wuxuu cuntadiisi buu helaya waxa markaa imiga ay leeyihiin haddaad haddana kalluunkii uu soo saaray ka iibsato qofku uma baahno cunto keliya wuxuu u baahan yahay de wuu ubaahan yahay dhar buu ubaahan yahay marka haddaad iibsato wuxuu noqonaya qofkii noloshiisa o dhan bay kaafinaysaa marka isku xidhkii baan laga yaabaa inay qaybi maqan tahay barnaamijyo door ah oo ay ku baxdo lacago badan ayaa alaaba laga fuliyaa magaalooyinka ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee la rabo in xaaladaasi laga gacan siiyo si ay uga baxaan waxaana dhacda in mashaariic door ah hal meel lagu celceliyo halka meelo kale oo u baahan ay ka aradan yihiin waa kan mar kale maxamuud sheekh xaamud
waa waa wax dhaca laakiin badanaaba berihii hore way dhici jireen laakiin hadda waxaa la sameeya waxa la yidhaha coordination waxaa la sameeyaa ururo badan baa laga yaabaa inay joogaan gobolkaas oo kaleeto hal gobolba ka soo qaada soomaaliya ururo badan inay joogaan baa dhici ka dhah ilaa soddon urur ay ka shaqayso iyo soddon kaleeto oo laga yaabo inay national yihiin marka waxaa dhacaa marka in sidaas waagii horeeto hal meel laysku fuulo laakiin hadda badanaaba ma dhacdo waxaa la sameeyaa waxa la yidhahaa coordination urur kasta wuxuu samaynayaa meesha uu wax ka hayo iyo waxa uu hayo ayuu dirayaa matrix waxa la yidhaahdo for matrix ayaa la buuxiyaa marka urur kasta wuxuu dir buuxinayaa for matrixkaas waxay utegaysaa maaragtay commitigi coordinationka ayagaa markaas kala duwaya si aysan hal meel maaragtay laisugu tuumin magaran si caqabadaha si looga feejignaado islamarkaana la ysula jaan qaado ayaa la tilmaamaa inay muhiimad gaara leedahay inay arrimahaasi ka wada socdaan qaybaha ay khusayso la doonayaa dawladda way u imaanayaan waa sax laakiin hawshaas ay wadaan ciddii ku habboonayd aan ka soo qaada wasiir wasiirkii ku habboonaa hadduu yahay arrimo gudeed hadduu yahay maaragtay degaan hadduu yahay waxbarasho hadduu yahay caafimaad ayay u imaanayaan badanaaba inta badan marka dhisaynkiibay ula imaanayaan waxaa laga yaabaa marka dhisaynkaasi haddii uusan fid ku ahayn waktiga dheer oo in maaragtay uu wakti dheer qaato muxuu ahayaa inuusan maaragtay uusan oran war waxaan inaga nuga ficna saan u dhisayn gareeya ama haddii iyagu ay la yimaadaan mid habboon oo ay doonayaan institution wakti dheer qaata inay maaragtay soo dhisayn gareeyaan inuu yidhaaha maya halkaas ka duwa maaragtay oo saanaan u isticmaalayna ma garan soo noqnoqoshada caqabadahaasi ayaa qaara dunida dhexalsiiya inay dadaalada la wadaa noqdaan kuwa meel ka liiga waxaana si dadka saboolka ah gacan loo siiyo islamarkaana la ysula jaan qaado muddooyinkii u dambeeyey ay dunidu waday hanaan laga wada qayb qaadanayo waxaana ka mid ah farsamooyinkaasi barnaamijka loo yaqaano social safety net yaasiin dahey ayaa tilmaamaya in barnaamijkaasi u yahay mid muhiimadda lagu siiyo dowladda la taageeraya islamarkaana lagu saleeyo baahida jirta waxaa barnaamijkaa loo sameeyey in cidan waxaan loo qabanaya ama dawladdii waxaan lahayd ay noqdaan primarygii kabacdina baahidii dadka lagu saleeyo wixii noqdo markaa kii bixinayay lacagta aanu noqonin qofka qorsheynaya waxa lacagtii lagu qabanayo laakiin uu noqdo kii dadkan wax loo qabanayay inay qeyb ka noqdaan diyaarintii qorshaha dawladaha localkiina ay lacag ku bixiyaan wadamada guusha badan ka gaadhay waxa kamida ethoobia oo kale imiga waxay gaadheen inay miigii kasoo baxaan laba kun iyo toddobiyo tobankii markii ugu horreysay bilaabaan safety netkii oo ah in dadka laga saaro saboolnimada magaalooyinkii marka marka qorshihii haddii aanu noqon mid la wada wado oo ilaa gunta ka yimaada hadday taasi timaado marka waxa wa wax badan baa laga yaabaa inay ka qabato marka waxa sababta keentay imiga in inka wadamada ugu badan macnaha mashruuca ugu badan ee laleeyahay wax badan buu ka qabtay saboolnimada uu yahay ka social safety netka sidoo kale dunidu waxay garowsatay inay dib u eegaan qorshayaal muddo dheere soo socday kuwaasoo u baahday in si ka duwan loo waajaho si yoolka laga rabay loo gaadho iyadoo meelaha qaar laga hirgeliyey hanaan ay qayb ka yihiin dadka loo gargaaraya waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi ilaa haatan la hirgeliyey barnaamij kale oo isna loo yaqaano berchase for progress kaasoo isagana ay bulshadu qayb ka tahay horta waxa weyan waxaa imiga adduunyadu markan hore lacago badan baa lasoo bixinayay dadkii marka in baagii la eego wixii muxuu qabtay ama dadkii muxuu ka bedelay de wax la garan karo marka adduunyada lafteedu marka dib loo eego in gaabo badani meeshii jiraan tusaale ahaan waxay yimiday imiga haddaan soo qaadano hay-adda cuntada adduunku waxay sameeyeen inay dadkii saboolnimada lala dagaalamo cunto ugeeyaan laakiin cidda soo iibinayeen waxay noqotay beeraleydii ganacsata beeraleydii waaweyneyd ee ahayd wadamada developerka markaa qorshe la yidhaahdo in dadkan waxa la yidhi kuwani weligood gaadsadii kama baxayaan marka waxaa la sameeyey in beeralaydii yaryarayd oon wax badan soo saari karin in xirfad la baro kabacdina iyagii la caawiyo dabe barnaamij la yidhaahdo franchise for progress oy w f d markaa ku iibsan karto tiro yar oo loogu talagalay wadamadan soo koraya marka in technologygii la baro qalabkii laga caawiyo kabacdina wixii laga iibsado marka barnaamijkaas oo kale imiga waxaad moodaa inuu ka duwan yahay systemkii hore oo franchise for progress waxa weya dadka waxaa loo capacitade garaynaya haddana looga iibsanaya in capacitigoodii aqoontoodii iyo marketkii koro marka way jirtaa waxyaabaha la samayn karo waxaa kamid a in dadkan xirfad la baro waxaa kaloo jira imiga barnaamij la yidhaahdo brobur business ama social business ama inclusive business ganacsiga waxa weyan waa ganacsi caadi o for profit loogu talagalay lakin wuxuu ka shaqeynaya tusaale ahaan beeralaydii seedkii baa la siinaya kabacdina trainingkii baa la siinaya lacag dayna la sii siinaya markay wixii soo saaraana waa laga iibsanaya ama ha la warshadeeyey markaa kaasoo kalena waxaa la idhaha oo imiga adduunyada deeqahay bixinayeen waxaa la siiya ganacsato maadaama kuwii public ahay had iyo jeer dhacdo in cid iska xil saarta oo mashruucii fiilgaroobo kaa kaloo ah in profitna laga helo talabaad uu sameeyo dadkii wax soo saarayay in ay la koraan aqoon ahaan iyo kabacity ahaanba waa business intii dambe dambeeyey sagaashimeedkii adduunyada kusoo kordhay aadna aad mooday imigan adduunyada ugusii jeedo in ganacsigaa la maalgeliyo dadkii markaa wada koraan ganacsigii iyo iyagii dalal badan oo dunida ah haba ugu badnaadaana kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika e ayaa sannad kasta qaata malaayiin dollar haddana weli ku sugan xaalad saboolnimo cabdiraxmaan cali xirsiye ayaa isagu sheegaya in dalal dhaqaalo badan qaata ay haddana weli saboolsan yihiin wadamada ugu gargaar qaadashada badan ayaa haddana ugu saboolsan tusaale waxaa loo soo qaata haiti oo kale wadamada ugu tirada yar ee haddana ugu gargaarka badan ayay kamid ahayd haddana wadamada ugu saboolsan bay kamid tahay qofka bini aadamka ahi hadduu gacantiisa iyo xoogsiga uu maaragtay ictimaado maalinunbuu ka baxaya waxaa tusaale inoogu awalaalo wadamadan asia tusaale ahaan sida south korea sida malaysia sida maaragtay philipines singapore wadamada maaragtay south asia asiada fog ayaa tusaale inoogu ah sida bilowgii sanadkii hore u daabacay wargeyska business insider badi dalalka adduunka ee faqiirnimada ama saboolnimada ku sugan ayaa ku yaala qaaradda afrika maxamuud sheekh xaamuud ayaa dhankiisa qaba in danta gaarka ah iyo weliba masuq maasuqu ay qeyb ka yihiin in weli qaybo badan oo ka mid a qaaradda afrika ay sabool sii ahaadaan taas waxaa keenaya waxyaalaha qaarkood ma aha waxyaalo transparensiya oo maaragtay shacabku wada og yahay ama dadku wada og yahay marka muxuu ahayaa waxaa dhici kadha qaab qaabkii aladaya ka hadlayay oo maaragtay wax cid u danaynaya in loo leexiyo oo wixii maaragtay yani togaa oo maaragtay loo baahnaa in lagu sameeyo ama aan lagu samayn ama laga duwo marintii uu mari lahaa laga duwo marka taas maaragtay baa badanaaba sabab u ah waxaa marka loo baahan yahay africa wayna ognahay hadde maaragtay soomaaliduna dee waaba kasii dhinac jidhaa oo waxa weeye waxyaalaha corruptionka ayaa iska badan waxyaalaha maaragtay danaysiga ah ayaa badanaaba iska badan badanaaba danta guud waxaa wax ka leexiya waxa weeye danta gaarka ah marka taas iyo sababaha sawgeeda maaragtay ayaa dhici kadha inay u dhacdo laakiin kollay maaragtay shorti telamka waxyaalo badan oo dhibaato keeni lahaa way baaqdaanin laakiin ma habaysna in waxa kan laga faa'iidaysto wakti dheer masalan ka soo qaad waxaa dhici kadhaa haddii meel la yidhaahdo waxaa laga dhisayaa churches amaba meelo maaragtay kalluumaysi ama waxyaalaha sidaasa in qofkaas uu yidhaahdo waxyigelin loogu bedela ayaa iska dhici kadha maogta marka siyaalahaas darteed ayaa maaragtay waxyaalaha tangibarka alwaanki teeramka ah ayaa maaragtay ragaasiya malaayiin qof oo ay ka mid yihiin carruur haween iyo weliba dad waaweyn ayaa si maalinla'a ugu tiirsan gargaar in la siiyo oo islamarkaana aan ka maarmi karin haddaba maxay yihiin tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga baxo saboolnimada waa kan mar kale yaasiin daheeye eegta kuwaad waxa weeyaan dadkani iyo resource-koogu waxay u baahan yihiin cid technical in laga caawiyo inay ka baxaan iyaga macnaha inay ka baxaan marka dadkan in laga caawiyo waxay u baahan yihin in laga caawiyo si ay suuqan uga baxaan ee aanay noqonin in la quudiyo dadkan ama markaa tii noloshooda ku salaysnayd lagu saleeyo in dadkan siday u kori lahaayeen tusaale ahaan hadday beerila yihiin sidii beerahoogani u noqon lahaayeen ganacsigee looga rogi lahaa for instance farmingkii looga dhigi lahaa commercial farming hadday yihiin kalluumaysato sidii looga dhigi lahaa in kalluunkii ilaa suuqii loo waxeeyo hadday yihiin dad kale oo dhalinyaraa in tusaale ahaan xirfad la baro xirfadaasi markaa noqoto mid ay faqriga kaga baxaan in lagu saleeyo xaaladda markaa jirta oo dadkan iyagu si ay uga bixi karaan fakriga oo ah inta ka maqan in lagu daro ay noqoto kow talabaadna waxa weeye in la helo qorshe ku salaysan eg dawladdii meesha ka jirtay iyo nidaamkiina inay noqdaan qorshe la helo wixii hadduu mashruucioo socda inaanu kala guyin oo waktigii loogu talagalay mashruucaasi u noqdo isagoo kala barmaraya hadduu goo qoladiina famaa weyne yidhahdaan wixii la qabtay o dhan way degayaan marka in la ilaaliyo sustainability-giisi ama waaritaankiisii waxaa kaloo jira qaybaha ugu waaweyn ee faqriga macnaha waxaa kamid a sida looga baxa waxaa kamid a aqoontaa kamid a marka in aqoontoo kale la xoojiyo oo carruurta yareed waxbarasho fiican la siiyo dabadeedna waxay imanaysaa markay dambe iyagaa ka baxaya guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo